bismillahi raxmaan raxiim waraysigan waxaa noogu marti ah axmed cabdilaahi cawaale oo ka tirsan saraakiisha ururka golis oo ka shaqeeya badbaadinta deegaanka oon doonay inaan waraysigan aan kula yeelano magaalada hargeysa ugu horeyn axmed cabdilaahi cawaale kusoo dhowow shabakada somalia diaspora news com asalaamu calaykum waad mahadsantahay aad iyo aad aada iyo aad adigaa mudan su-aasha ugu horeysan doonay inaan ku weydiiya waxay tahay bal xog kooban naga sii waktigii la aasaasay ururkan aad madaxdiisa ka mid ka tahay runaantii ururkan golis toban sano ayuu imika jiraa waanu tobankaa sanana wuxuu ka shaqeynaya un maarata arrimaha deegaanka iyo wacyigelinta dadweynaha ee ku saabsan sidii ay u sameyn lahaayeen dubudharayn iyo sidii ay maaragtay dhuxusha iyo ula dagaalami lahaayeen iyo sidii ay maaragtay dhaqaalo ku salaysan deegaanka oo waaraya ay u samaysan lahaayeen oo mas-uul ay ka noqon lahaayeen maaragtay ama tixgelin siin lahaayeen arrimaha deegaanka waayo arrimaha deegaanku waxuu saldhig u yahay horumar kasta waxa uu maaragtay aynu mas-uul uga nahay khalaqa makhluuqa uu ilaahay abuuray ee mayeedhaankaa ee dhammaan ku nool kownkan aynu ku noolnahay isla markaana deegaanku wuxuu noqday wax adduunkao dhan xidhiidhiya oo ka wada dhexeeya oo isbedelka cimiladu imika waxay noqotay wax haddii meel ay ka liicdo meelaha kalena saameyn ku yeelanays sida aawadeed waa lagama maarmaan nolol ma jiraysa haddii aanu deegaanka jirin aad y aad yaa idinka kacasiiya mashruucan aadka u ballaaran badbaadada deegaanka maadaama runtii aada looga warqabo dhibaatada haatan kusoo foolla deegaanka amba maantaba la deriska ah deegaanka ee u baahan wax ka qabasho wax ku oola yaa gacan buuxda idinka siiya arrimahaas wallaahi runtii horta ururka dad ka shaqeeyo dhamm waa dad mutadawiciin ah oo aan mushahar qaadan gaar ahaan anigu waxaan ka mid ahay urur ladhaa swid golis oo ka jira wadanka sweden kaas oo isna gacansaar lale ururkan golis marka labada urur baa wada shaqeeya de dowladda swedenna way jeceshahay inay degaanka caalamka oo dhan ay gacan ka geysato maadaama imika climate changeka waxa loo yaqaano ama isbedelka cimiladu uu dhammaan adduunyada saameyn ku leeyahay loona doonayo in caalamka oo dhan laga wada gaadho maaragtay go-aamo caalami ah oo degaanka tixgelin siinaya si fiican xiriir nooceeya ayaa la leedihiin daneeyayaasha deegaanka ee dalka intii mashruucaan imika anigu aan ku jiray diasporada loo yaqaano aanu wadnay waxaanu isku keennay siminaaro badan baanu qabanay annagoo ku qabanay magaalada salaxley sheekh qoton haleeya iyo magaalada hargeysaba marka dhammaan waanu isugu yeedhnay wixii aynu islahayn deegaanka ay saameyn ku leeyihiin ama ay go-aankeeda wax ku leeyihiin waxaana aanu ka gaadhnay go-aamo fiican run ahaantiina garaangir badan baanu wareejinay oo aada taagnayd maadaama la yidhi biyo fadhiya biyo socdaa dhaqaajiya
si fiican bal maanta imika aba waqtigan aynu haatan joogno magaalada hargeysa waxaa jirta xashiish aada u fara badan oo runtii meel kasta daadsan waxaa iyaduna jirta dhinacii kale dhinaca deegaanka markaynu eegno dhuxushii oo runtii dee dhirtii laga keenayo dhirtii la goynayo oo dhirtiina dee dhuxushiina lagama maarmaan ay tahay oo daruuriyaadka ay ku jirto marka bal qorshayaasha aad u dejiseen in arintaa arrimaha wax lagaga qabto hadday tahay arrinta xashiishka iyo hadday tahay arrinta dhuxushaba maxaad nooga tilmaami kartaa horta arinta dhuxusha haddii aan ku horeeyo run ahaantii waa dadku aad u doodaan uga doodayaan waxaana la isla fahmay inaan imika waqtigan xaadirkaa la joojin karin maadaama aan lahaynin bedel lagu bedelo oo maaragtay gaastiina weli qaali tahay markaa waxaanu la wadnaa wadahadal shirkaddan somgas iyo telesom oo iyadu telesom group oo iyakule somgas tale waxaanu rajaynaynaa in bal sixirka gaasta iyo tafaynuusyada labadaba ay hoos u dhacaan dhinaca xashiishka haddii aan eegno run ahaantii siminaaradan qabanay waa laga wada hadlay dowladda hoose iyo wasaaradda warshadaha iyo dhammaan waa la isku yimid run ahaantii dowladda hoose weli waxba meel maanan isla dhigin laakiin wasaaradda warshadaha waxaanu isla dhignay meel in warshadahan soo saaraya bacaha iyo warshadaha soo saaraya biyaha caaga biyaha ay mas-uul ka noqdaan oo damaanad qaadaan inay la wareeg inay maarata recycle ku sameeyaan ama dabahabayn u sameeyaan oo ceshadaan xashiish ka soo hadha waxyaabahay soo saaraan seminaarkiina waa saddex cisho weli wuu socdaa maalin baa imaka tagtay laba cishona way hadheen waxaan rajaynayna wasaaradda warshadu horumar badan ka gaadho sidii warshadaha ay u xakamayn lahayd inay waxay soo saaraan ay mas-uuliyaddeeda qaadaan inay hadhaagana ay dib u cesheen karaan aad mudda ayaad ku jirteen howlahan dhinaca badbaadinta deegaanka maxay ilaa hadda yihiin horumarka amba achievementiska aad gaadheen iyo caqabadaha ida hortaagan ee aad kala kulanteen bulshada intaad hawsha ku jirteen walahi horta waxaanu gaadhnay oo la taaban karo waxaa ka mid ah dhammaan iskuulladii aanu tagnay ilaa afar iskuul aanu tagnay afartaa iskuulba maamulkii iyo macalimiintii iyo ardayduba ay ballan qaadeen arday kasta inuu geed beeri doono intuu iskuulka dhiganayo isagoona maarata daryeeli doono isagoo isticmaalaya weysada biyaha uu shanta goor ku tukado waxaa kaloo aan guul iyadana ka gaadhnay culamaa udiinka somalilan oo iyana noo ballan qaaday in jimco kasta lagu dari doono khudbadaha nadaafadda diintu islaamku waxay ka qabto iyo xashiishka sidii ay dadka reer somalilan ay meel basrisan u dhigi lahaayeen labadaasba waa guul weli waxaa caqabad weyn ah dadku inaanay fahamsanayn qaar ka midii in laga maarmi karo dhuxusha oo ay aaminsan yihiin inaan dhuxusha wakti dheer laga maarmi doonin
markaad eegtid ololayaasha ballaaran ee socda ee la doonayo in wax lagaga qabto dhibaatada soo food saartay deegaanka ma isleedihiin wakhtiga dhow wax la gaari karaa wax la taaban karo run ahaantii anigu waxaan qabaa rajo weyn oo maadaama dadka da'yarta iskuullada dhigta haddii lagu guulaysta inay maaragtay wacigoodu saro kaco oo deegaanka fahmaan dadkan waaweyn insha allahu iyana way adag tahay laakiin muhiimaddu waxa weeyaan dadka yara soo kacaya kuwaas aan anigu rajo weyn ka qabaa inay maaragtay dhaqan deegaan yeelan doonaan oo ay fahmi doonaan oo casharada loogu dhigi doono oo manhajka lagu dari doono dabeetna ay somalilan ka soo bixi doonaan dad wacyigoodu aada u sarreeyo oo xagga deegaanka u feejig
axmed cabdilaahi cawaale anagoo aad iyo aad kaaga mahad celinayna waraysikan gaarka aad siinaysay shabakada caalamiga ee somaali diaspora news dot com ugu dambayntii maxaa ay tahay fariinta aad usoo jeenisid bulshada guda iyo dibadba ee ku aadan ka hortaga dhibaatooyinka ku imanaya deegaanka run ahaantii anigu waxaan odhan lahaa dadweynaha reer somalilan dhaqaalaha quudhahe ay leeyihiin waa xoolaha nool oo lafdhabar u ah xoolaha nool ilaahay baa maaragtay dee ku quudiya ku quudiya waxa cagaaran ee dhirta ka soo baxay doogga iyo iyo dhirta haddii haddaba la dabar jaro dhirta oo maaragtay aan la beerin dubudhareyn la samaynin isla markaana dhirtii ilaahay beeray aan la badbaadinin de xooluhu way dabar go-ayaan haddii xooluhu naga dabar go-aanno wax kaloo aynu ku bedelino oo khayraad ah oo dabiiciya ma haysanno sidaa awadeed anu waxaan odhan lahaa waar aynu ka fakirno dhaqaalaheenna haddiinan wax kaleba ka fikiraynin oo aynu badbaadinno dhaqaalaheenna oo aynu samaysanno waxaynu haysanno caanaheennii iyo subageennii iyo harageennii iyo warshado ku salaysan waxyaabahan xoolaheenna ka soo baxaya aynu samaysanno oo aynu badbaadinno deegaankeenna wixii kale ee macamalehe aynu samayn karana waynu samaynanaa laakiin waxa khayraadka dabiiciga ilaahayna siiyey bal marka hore aynu badbaadinno wixii macamalehe aynu samaynana markaa waxaynu ka samayn doonaa wixii aynu haysanee dabiiciya ilaahay inoogu dhulkeenna uu inagu beeray ku jira marka an waxaan oo lahaa aynuu fakirro dhaqaale waara si aynuu helo aynu deegaanka ka fakirro tixgelinno ninkii qof kastoo inaga midana geed ha beero oo dabudharaynta ha ka qayb galo ama badbaadinta dhirta kale ee ilaahay abuuradab ilaahay iskii uu soo saaray ha ku dadaalo in la badbaadiyo aad aad baad mahadsantay axmed cabdilaahi cawaale oo ka tirsan saraakiisha ururka badbaadinta deegaanka ee gelis aad idinkaa mudan